alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira waa muxaadaradii saddexaad ee ka mid ahayd muxaadaraadka axkaamu takhtasu bilmuuminaat muxaadaradan waxa ay ka hadlaysaa axkaamu takhtasu bilmuuminaati fi llibaas axkaam ay leeyihiin dumarka muuminaadka ahi oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jideeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay oo ku saabsan xagga huga dharka gabadha muslimadda ay xidhanayso muwaasafaadka iyo sifaadka ay shareecada islaamku ay u dhigtay waxa kale oo muxaadarada insha allahu tacaala ka mida qodobadeeda waxaa loo yaqaano tabarujka xaqiiqadiisa iyo suwarkiisa wax ka mid a yacnaa qaababkiisa wax ka mid a iyo faa-iidooyinka iyo wanaagyada uu leeyahay xijaabku iyo xumaanaha uu leeyahay tabarujku oo xijaab la-aantu ay ka mid tahay haddii marka aynu iska bilaabano qodobka koowaad waxaynu hi yajibu cala almarati almuslima waxaa waajib ku ah gabadha muslimadda an tastura badanaha wa ziinataha almuktasaba inay asturto jidhkeeda ilaahay subxaana wa tacaala u abuuray iyo quruxda aan abuurka ahayna ah mid qofka bani aadamka ahi uu gashado ama uu ismariyo oo ziinada ama quruxda ayaa laba nooca ziina khilqiya qurux xagga abuurkaa iyo ziina muktasaba iyo qurux qofku isagu isku kordhiyey oo tii ilaahay u abuuray aan ahayn labadaba inay asturto ayaa waajib ku ah gabadha muslimadda ah waayo ilaahay baa subxaana wa tacaala ku yidhi walaa yubdiina ziinatahunna dumarkii aanay muujinin muuminaadka ahaa quruxdooda waxay ku cadfan tahay waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihina oo cidda ilaahay hadalkan uu ku leeyay walaa yubdiina ziinatahunna waa muuminaadka aayadda hore lagu sheegay waxaana axkaamta iimaanka loogu bilaabay si loo dareensiiye gabadha muslimadda ah inay axkaamtaasi tahay min muqtadayaati aliimaan waxyaabaha iimaanku uu keensanayo oo gabadha muuminadda iimaankeedu waa inuu ku kalifo qarinta quruxda ilaahay u abuuray iyo ta muktasabka labadaba haddii iimaankeedu markaa taa uu ku kicin waayo macnaheedu waxa weeyaan iimaankeeda ayaa daciifa iimaankii muxarigaa dhaqaajin lahaabaa maqan markaa dib ay isugu noqoto iimaanka boodhka ha ka jafto oo ha cusboonaysiiso waxyaabaha korukaciisa ka qeyb qaadanaya ha ku dadaasho waayo maxay ku asturaysaa gabadhu quruxda jidhka iyo ta kaleba bilxijaabi sharci waa inay ku asturto xijaabka sharciga ah oo ilaahay subxaana wa tacaala markuu la hadlaayay ragga wuxuu yihi waidaa sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraa'i xijaab wayatakawanu min axadi amreyn xijaabkuna laba arrimood midkood weeye waa ka koowaad waa mulaasamatu lbuyuut inay gabadhu gurigeeda ku jirto liannaha taxjubuhuna can andaari rijaali alajaanib waalikhtilaati bihim waayo guryuhu gabadhii waxa ay ka xijaabayaan oo ay ka qarinayaan ragga ajanabiga kaa indhahooda waxa kaley ka hor istaagayaan ragga kumilankooda iyo dhexgalkooda markaa gabadhi haddaanay jilbaabba xidhnayn ee gurigii ay ku dhex jirto guriga ayaa xijaab u ah mar haddaanay guriga kula jirin rag ajanabi ka ah oo inay gurigeeda dhexdeeda jilbaab ku xidhataa waajibkuma aha waana macnaha ayaddani ay tusinayso waidaa sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraa'i xijaab gidaar ama sitaarad iyo wax lamida oo marka aanay jilbaabkii xidhnayn sida uu leeyahy sheikhu lislaam raximah llah saas oo kale sheikhu lalbani wa alxijaabu fi lbuyuut waljilbaabu cinda alburuuz xijaabku wuxuu dumarka waajib ku yahay oo teedkaa ah iyagiyo ragga ajaanibkaa udhaxeeya markay guryaha ku jiraan jilbaabkuna wuxuu waajib ku yahay markay guryahooda kasoo baxaan labada inay kulmiyaanna ilaahay subxaana wa tacaala kuma waajibin oo iyaga oo jilbaabkii xidhan haddana ay sameeyaan xijaab taad iyagiyo ragga udhaxeeya oo masaajidkii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam rag iyo dumarku sida axaadiida ku cad waa isku daba tukanayeen rasuulku caleyhi salaatu wasalaam khudbadii ciidda markuu ragga u dhameeyeyna dumarku hortegay iyadoo uu la socdo bilaal iyo cabdillaahi bnu cabbaas iyo wax markaa xaajiza ama kala teeda uma dhexayn laakiin dumarkaa jilbaab xidhnaa shayga labaad ee xijaabka hoos hoosgelayaa waa billibaas waa maryihii ay xidhanayeen wayatakawanu min aljilbaabi waalkhimaari maryahaasina waxay ka kooban yihiin jilbaab iyo iyo khimaar jilbaabku waa marada weyne madaxa ilaa lugaha wada gaadhaysa khimaarkuna oo maa yasturu ra'sa waraqabata waa waxa madaxa iyo qoorta iyo laabta iyo dumarku ay ku qariyaan ilaahay waa ka ku sheegay aayadda fi suurati annuur walyadribna bikhumurihina calaa juyuubihina khimaaradooda ha saaraan halka marada qoortu ay ka gasho oo aljayb oo halkaa marada qoortu ay ka gashaa jayb la yidhaahdaa marka macnuhu waa qoorti wey jilbaabkana waa ka ilaahay ku sheegay aayadda axzaab ya ayuha nabiyu qul liazwaajika wabanaatika wanisaai lmu'miniina yudniina calayhina min jalaabiibihina nebi maxamedow waxaad ku tidhaa dumarkaaga iyo hablahaaga iyo muuminiinta kaleba dumarkooda yudniina calayhina min jalaabiibihina ha ku sii daayaan oogadooda jilbaabka oo ha ku qariyaan jirhkooda iyo quruxdooda kalaba marka labadaasi midna haddaanu jirin oo gabadhii wax ragga indhahooda ka qariyo oo dhismo ahi aanu jirin jilbaab iyo khimaarna aanay xidhnayn macnaheedu waxa weeye aayaadka qur-aanka oo dhan way ka tallaabsatay wahada laysa min sifaati lmuuminaat sifaatka dumarka muuminaadka taasi ka mid ma aha qodobka labaad wa libaasu lmu'minati lahu shuruuط sharciya waxay ku labisanayso gabadha muuminada ahi marka ay guriga ka baxaysa ama gurigaba rag ajanabi ka ahi ay la joogaan wuxuu leeyahay shuruud shareecadu ay u dhigtay laabudda an tatawafara fiihi shuruuddaasoo laga maarmaan ay tahay in laga helo labiska ay xidhanayso minhaa shuruudda waxaa ka mid a an yastawciba jamiica badani lmar-a gabadha jidhkeeda oo dhan waa inuu wada gaadho min alqarni ila alqadam madaxa laga bilaabo ilaa lugta halka u hooseysa waayo jilbaabkaba macnihiisu uu sidaa yahay haddaanay maradu sidaa u wada gaadhahaynna gabadhu waxay noqonaysaa mid ka mida dumarkii uu rasuulku xaalkooda ka dayriyey uhi wa nisaaun kaasiyaatun caariyaat waxbay xidhan yihiin laakiin waa waxaan jidhkoodii wada qarin ahayn shardiga labaad an yakuuna waa in noqdo waasican mid ballaadhan gabadhii aan ku dheganayn oo laa yubdii taqaatiica aljismi kala goysyada qofka bani aadamkaa jidhkiisa aan muujinahayn haddii markaa kale uu ku dhegan yahay dee kala goysyadii buu muujinayaa marka waxay noqonaysaa quruxdii inaan la qarin mar haddii maradii ay ku dhegan tahay muujinayso walaa yubdiina ziinatahuna la khilaafa xadiidkana waa soo gelaysaa gabadha xidhan mare ku dhegan oo yacnaa xubnaheedii sifaynaysa oo kala goysyadii jirhkeedu ay ka muuqanayaan dumarka saxaabadana ridwaan ullaahi calayhim axaadiidta markaad u fiirsato waxaad dareemaysaa maryaay xidhnaayeen inay aada u ballaadhnaayeen haddii hal tusaale aynu soo qaadano abu daawuud wuxuu wariyey ana الnisaءa اkhtalatna ana الrijaala wالnisaءa اkhtalatna cinda اlkhuruuji min almasjid raggi iyo dumarkii baa isdhex galay markii masaajidka rasuulka laga dareeray fabacaثa الnabiyu calayhi الsalaaةu wasalaam yunaadiyan yunaadi wuxuu rasuulku diray mid dhawaaqa kaa dhawaaqaa wuxuu fariin u sidaa dumarka wuxuu dumarkii ku yidhi ya macshar الnisaa ista'kharna laysa lakuna an taxquqna ariiqa lakuna janabaatu ariiqa dumarow ragga dib uga joogsada waddada dhexdeeda inaad martaan xaq uma lihidin waxaad idinku leedihin haddaad dumarka tihiin dhinacyada yamiin iyo saar midig bidix barhtanka raggu ha maraan fakanat اlmarأaة taltasiqu bاljidaari xatى inahu layalcaqu bihawbiha markii fariintaasi ay dumarka soo gaadhay xagga rasuulka ay ka soo gaadhay waxay gabadhu isku loohi jirtay gidaarka iyo dhismayaasha wadada hareeraha ka xiga iyadoo ka cararaysa waddada barhtankeeda inay marto ilaa gidaarkaasi uu ka qabsado yaani dhismayaashu dee cariishye iyo qorye iyo waxbay ka samaysnaayeen maradeeda uu ka qabsado waxay culimadu yidhaahdeen taasi waxay faa'iideyneysaa ana malaabisa asaxaabiyaat kaanat waasica dumarkii saxaabiyaadka ahaa inay maryahoodu ahayn maryo waasica waayo qofku hadduu xidhan yahay mare kuba dheganoo dee jidhkiisii uun la midaba waxyaabaha waddada ku hareereysani ka qabsan maayaan laakiin mara kubaal socota ayaa la odhan karaa waxaa qabsatay oodii ama qoryihii waddada hareeraheeda ahaa shardiga saddexaad an yakuuna way noqdo saatiran halkaana waxaa ku jirta xadiidka aadaab ka mida aadaabta dariiqa ay tahay hableenu inay ku baraarugsanaadaan maanta waddooyinka marka la marayo aadaabtaasi way dayacan tahay ragguna waxaa laga yaabaa koonayaashii dumarku ay lahaayeen inay iska maraan dumarkuna inay dhexdii iska marayaan oo haddii waddadii la ysdhex qaado oo dumarkii dhexda ay maraan raggiina dhinacyada ay ka maraan ama dhinaca loo wada socdo amaha la isweydaaranaye taasi waa ikhtilaad waa isdhexgalkii shareecadu ay diiday shardiga saddexaad an yakuuna ay noqdo saatiran mid qarinaya limaa wara-ahu waxaa ka dambeeya oo dee qofka jidhkiisi iyo midabkiisii falaa yakunu shafaafan waa inaanu noqon mid khafiifa oo wixii soomaalida odhan jireen beer qariye macnaa maro khafiifahoo qofka midabkii jidhkiisa laga arkayo hadday doonayso haba ballaadhnaatabe taasina xijaab noqon mayso waayo dee maqsuudka xijaabka ama jilbaabka laga leeya waa maxay dee waa inuu wax asturo marada noocaasina waxba may asturin waa kaasiyaatun caariyaat bay noqonaysaa gabadha xidhan maradaas shardiga afraad an laa yakuuna fiihi ziina waa inaanu lahayn libaaskaasi qurux quruxdaasi oo tulfitu landaara indhaha dadka soo jiidanaysa cinda khuruujiha min almanzil markay guriga ka baxdo lianlaa takuuna saana u noqon gabadhu mutabarija biziina mid qurux banaanka ula baxday oo qodobka u horeeyaynu ku sheegnay inay waajib tahay gabadhu an tastura badanaha wa ziinataha marka maradii ay xidhnaydba hadday qurux tahay lafteedu indhaha soo jiidanaysa markaa may asturin quruxdii walaa yubdiina ziinatahuna kumay camal falin dhaldhalaal bay leedahay maradii indhaha soo jiidanaysa ama midabo kala duduwan oo indhaha aada u soo jiidanaya taasina ma noqonayso jilbaab ma asturno gabadhaasi marka miisaanka shareecada la saaro marada noocaasa xidhan walow maro adag oo ka ballaadhan oo jidhkeeda wada gaadhsiisan baa ha noqotay mar haddii iyada lafteeda ay tahay thawbu ziina maro waxa weeyaan qurux leh maxaa iga muuqda un maaha in la odhanayo maxaa iga muuqda soo tanay wada qarisay marada waxaa kaa muuqda quruxda marada lafteeda oo inaad dabadda ula baxda aan lagu ogolayn oo waa tabarruj tabarrujkana waa idhaaru ziina gabadhu qurux inay muujiso ama tii ilaahay u abuuray ha muujiso ama mid kaloo muktasaba ha muujisee shardiga shanaad an laa yushbiha hiyaaba arijaal waa inaan u eekayn maryaha ragga hadday gabadhii surwaal xidhato tusaale ahaan aada u ballaadhan oo si fiican u qarinaya dee ma banaano waayo waa maryihii ragga wey ama shaar baaba iska xidhatayba ballaadhan hadduu doono ober koodha siday yidhahdaan soomaalidu oo dheeroo ilaa lugaha u gaadhaya hada libaasu rijaal rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi lacana allahu almutashabihiina min alrijaali binnisa wlmutashabihaati min annisaai birijaal ilaahay naxariistiisa ha ka fogeeyo ragga dumarka isu ekaysiiya iyo dumarka ragga isu ekaysiiya walaa hiyaaba gayri lmuslimiin waa inaanu shabihin libaaska gabadhu labiskeedu dadka aan muslimiinta ahayn dherkooda oo haddii ay jiraan maryo dhaqan iyo caadow ah gaalada noocyadooda kala duwan nin muslim iyo gabadh muslimadii toona ma xidhan karto taasi waxay ka mid tahay muwaalaadkii la diiday xigtaysigii gaalada la diiday waman yatawallahu minkum fa inahu minhum qofkuna iyagu masalada kala xukum noqonayaa man tashabaha biqowmin fa huwa minhum buuri rasuulku xadiidka imaamu axmed wariyey iyo abu daawuud iyo waxaa ka mid a tusaaleahaan maryahan dee markaa xaalatul azifaaf ama arooska ay xidhaan dumarkooda dumarkeennana usoo tallaabay waa maryo asalkoodu kiniisadda ka yimi waxaan taajka lagu magacaabo iyo toobkan cadee sida goonida u samaysan wa hiyaaba ahlilbidac ahlulbidaca dharkoodana waa inaan u ekaan oonu shabihin ahlulbidac ayaa ka mid a alrawaafid ashiica alrawaafid reer iiraan dumarkoodu si gooniya bay u xidhaan dharka mare madow oo xijaab u xisaabsan bay xidhan yihiin xajkaan ku aragnay laakiin qaab gooniyo iyagu uun ay u toshaan u tolan ka gabadha muslimadda ay kuwaana waa inaanay shabihin shardiga lixaad an laa yakuuna mutayiban walaa mubakharan mid diib la mariyey ama bukuur lagu shiday maradu waa inaanay noqon oo dabadda gabadhu ulama bixi karto udug ama jidhkeeda ha marsanaado ama maradeeda ha marsanaado rasuulku wuxuu yihi sida abu daawuud iyo ay wariyeen ayumaa imra'atin istactarat famarat calaa qawmin liyajiduu min riixiha fa hiya kada wa kada qaala fiiha qawla shadiida gabadh kastoo iscadrisa dabeetana baxda oo rag soo marta kadibna ay natiijadu noqoto uduga ay ismarisay inuu raggii sankooda soo gaadho oo carabtiisa ay helaan fa hiya kada wa kada buu uhi rasuulku riwaayad kale ayaa fasiray fa hiya zaaniya saxaabigu wuxuu yihi qaala fiiha qawla shadiida hadal adag buu rasuulku gabadhaa ka yidhi gabadha sidaa yeeshay xataa salaada inay masaajidka timaada buu rasuulku u diiday wax kala daayo ayumaa imra'atin istactarat falaa taxdur macana alcishaaa gabadh kastoo cadar ismarisay salaada cishaay yaanay iman nafteeday dhib u soo jiidaysaa gabadhu iyadoo udugmarsan yahay haddii ay baxdo isla markaa dadkana waa fitnaynaysaa ugu yaraan aragti xaaraana ayay sabab u noqonaysaa marka caraftaasi jihada ay ka timaado inay eegaan raggi fitan kalena waa kasii dambayn karaan an laa yakuuna libaasa shuhra waa inaanay maradu noqon maro dadku ay farta isugu fiiqayaan qofka xidhanoo qofku uu dadkii kaga dhex baxayo oo sideedaba dharku qofku dharka uu xidhanayo waa inu noqdo dhar shareecadana waafaqsan dhulkaa uu joogayo dadkaa uu dhex joogana dee dhar ay xidhaan ah maanta hadduu nin xidho laba go-oo cadcad iyo kabo cagbacaga hangoolla uu qaato oo suuqa hargeysa uu dhex lugeeyo sharcan ma bannaantay maya ma bannaana waayo maxaanay u bannaanayn waa libaasu shuhra waa dhar uu qofku dadkii kaga dhex baxayo dadkii kale aanay xidhnayn rasuulkuna waa diiday libaasu shuhraha waayo dadku inay isu ekaadaan xaggii dharka waxay ka qayb qaadataa inay quluubtoodu isu soo dhawaato haddii kale quluubtaa kala didaysa marka libaasu shuhra waa inaa u noqono tusaaleaan dee dumarkaa waddanka ay joogto joogaa jilbaabka siday u toshaan waa inay u tolato si kaloo iyad iyada un ku gaara oo magaaladu farta isugu fiiqayso ay odhanayso heblaaye maaragte jilbaabka xidhantay noocu yahay la taana lama ogola an laa yakuuna fiihi tasaaliib aw tasaawiir waa inaan gabadha jilbaabkeeda saliib aanu ku ool saliibka waxaan loo yaqaano mucatabka crosska waxa weeyaan mucatabka loo yaqaano caaisha waxay tidhi amara nabiyu calayhi salaatu wasalaam binaqdi saliib rawahu lbukhaari rasuulku wuxuu amray saliibka in la baabi'iyo hadduu bir ka samaysan yahay hadduu loox ka samaysan yahay hadduu yahay naqsh meel lagu xardhay oo lagu naqshadeeyey waa in la baabi'iyo horeyn uga hadalay sababtana waa astaan gaalnimo iyo astaan beeneed baynu nidhi markaa qofkii muslimkaa maryihiisa inuu ku yaallo maaha sawirana maradu waa inaanay lahayn waayo sawiraduna dee qofka muslimka malaaikatu raxmay ka fogeynayaan oo rasuulku wuxu uhi laa tadkhulu malaaikatu beytan fiihi kalbun walaa suura malaaigtu ma soo gasho guri uu ay joogo iyo guri uu sawir yaallo marka waa in aada la ysaga fogeeyo sawirka khayr khayr ma leh shuruuddaa marka waa in maradii loo ilaaliyo gabadh waliba shuruuddaasi waa miisaan sharciye labiskeeda ay guriga kaga baxayso ama ay ku joogayso meel ragga ajaanibka ay arkayaan waa inay miisaankaa saarto iyadoo ilaahay kaga baqaysa subxaana wa tacaala qodobka saddexaad darsigeena rukhisa lilqawaacidi biwadci hiyaabihina aldaahira dumarka qawaacidda la yidhaahdo waxaa loo baneeyo o loo ruqseeyey maryahan dusha laga xidhee muuqda inay iska dhigi karaan min aljilbaabi waalkhimaar halkaasi can maaha waa min min aljilbaabi waalkhimaar waxay maryaha ay dhigi karaan jilbaabkii bay iska dhigi kartaa islaanta weyni khimaarkiina way iska dhigi kartaa waan yastacfifna khayrun lahunna inay iska sii xidhnaadaan ay dhowrsoonaadaan baana u khayr badan oo iyadoo islaan weyna jilbaabkia iska xidhnaato waa u banaantay inay iska dhigto oo ay diriceeda shiidkaa iskaga socoto laakiin inay iska xidhnaato jilbaabkeeda u khayr badan xataa islaanta weyn islaamaha waaweyn ruqsaynta loo ruqseeyey maryahaa sare inay iska dhigaan shuruud bay leedahay wadalika bishuruud shuruuddaasi waxaa ka mid ah an yakunna min allaati lam yabqa fiihina ziina waa inay islaamahaasi noqdaan kuwo aanay quruxi ku hadhin oo gabowgu quruxdoodii uu baabiiyey walaa huna maxallun lishahwa kuwa markaa la damci karana waa inaanay ahayn walaa yarjuuna nikaaxan kuwa guur damac kaga jira waa inaanay ahayn way noqdaan kuwo ka quustay guurka falaa yamacna fiihi guur damac kagama jiro walaa yumacu fiihinna cid guur ula soo hunguroonaysaana ma jirto walaa yumacna fiihina an yunkaxna marka taasi waa shardi waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi waalqawaacidu min annisaai alaati laa yarjuna nikaxa falaysa calayhina junaaxu an yadacna hiyaabahuna hiyaabkana maxaa looga jeedaa aljilbaab waalkhimaar dharkiibaa iska dhigaanoo qaawaniha ku socdaan dee macnuu maaha waa hiyaabkii aayadaha hore lagu soo sheegay dumarka lagu waajibiyey ayay iska dhigi karaan jilbaabka way iska dhigi kartaa khimaarka way iska dhigi kartaa shardiga labaad an yakuna hayra mutabarijaat biziina kuwo qurux la bambaxaya waa inaanay noqon waayo ilaahay subxaana watacala wuxuu uhi hayra mutabarijaatin biziina waa shardi labaad wa hada yatakawan min amrayn shardiga labaad oo ah inaanay qurux la banbaxayn oanay bandhigahayni hadda iska ilaali quruxdu waa laba khilqiya muktasaba soo maaha tii khilqiga ayd abuurkaayd way ka dhammaatayba sida qodobka hore ku xusan laakiin quruxdu waa maxay ay la banbixi karaan tii muktasabka ahayd marka laba arrimood baana hoos imanaya alawalu an yakuna hayra qaasidaatin biwadci thiyaabi atabaruja maryaha sare ee waaweyn markay iska dhigayaan waa inaanu qasdigoodu ahayn qurux muujin waa inaanu qasdigoodu ahayn ha maryaha sare ee waaweyn iska dhigistooda waa inaanay ula qasdiyin tabaruj walakin اtakfiifa ida اxtajna ilayhi inay markaa iska khafiifiyaan culayskooda ay iska dhigaan waa inuu yahay qasdigu shardiga labaad an yakuna hayra mutabarijaat biziina waa inaanay ahayn kuwo qurux muujinaya islaamaha waaweyna la yihi iska dhiga jilbaabka hayra mutabarijaati biziina quruxdaasoo min xuliyin dahabkii iyo fidadii waxyaabaha kale la isku qurxiyaa jawaahirtii wa kuxlin indhakuul wa asbaaqin waxyaaba la ismariyo wa tajamulin bihiyaabin daahira isku qurxin ay isku qurxiyaan maryo muuqda ilaa gayri dalika min aziina oo islaamtii iyo jilbaabka iyo khimaarka waad iska dhigi kartaa macnaheedu maaha iska labiso oo dahabkaaga iska xidho oo indhakuulo oo khidaabo oo dabeetana magaalada gal maa macnuu sidaa quruxdaa looma ogola hayra mutabarijaatin بزينة إلهي بقى سبحانه وتعالى سيدايري إلى غير ذلك من الزينة التي يفتن بها وعن فلتحذر المؤمنة هيسكيرا سقبرنا مؤمنة التعسف حد قدبك في استعمال هذه الرخصة أي كو حد قد بيسو رخصة دا إسلامها لسيي استعمال كيد وحلقة يعمدان صفات كالله إن إن تراو أنا قواتن قواعدا كمدا دوف كان بودود إسكمر صلاة markaa waan iska dhigaya jilbaabka yaanay odhan waa talabaada shuruudda ha ilaaliso hadday kuwaa ka mid tahay qodobka afraad watabaruju huwa idhaaru lmar'ati shay-an min badaniha laa shaka inuu ilaahay tabaruj ka xaaraantimeeyey waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa guryihiina ku nagaada inaad xaaje iyo dan u baxaysaan mooyaane walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyati lula haddaba tabarujku waa maxay tabarujkii baynu qeexno waxaynu nidhi huwa idhaaru lmar'a waa muujinta gabadho ay muujiso shay-an min badaniha shay jidhkeeda ka mida oo inay qarisaa oo ay asturtaa ay waajib ku ahay waa tabaruj wa ziinatiha iyo shay quruxdeeda ka mida xataa quruxdii muktasabka ahayd faraheedaasoo fargal ku jiro ama shuuliyaal ay ku jiraan ama xinna marsan yahay haddii ay muujiso waa tabaruj waa waxaa ilaahay muuminaadka u diiday walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyati lula wa huwa muxaramun tabarujku waa xaaraan bilkitaabi wasunnati walijmac qur-aankaa xaaraantimeeyey aayadda waa idinkaa maqlay sunnaduna way xaaraantimaysay oo dee xadiidka wanisaun kaasiyatun caariyaat mumiilaatun maa'ilaat ru'usuhuna kaasnimati lbukti iyo axaadiid kale oo almutabarijaatu almutabarijaatu huna almunaafiqaat buri rasuulku calayhi isalaatu wasalaam mutabarijaatku waa munaafiqaat munaafiq ama nifaaq macnihiisu waa maxay qofkii waxna uu muujisanayaa wax ka duwanina waa uu laaban yihi gabadhii waxay leedahay waxaan ahay imra'a mu'mina saasay muujisanaysay sheeganaysaa haddana tabaruj bay samaynaysaa labadaasaa isdiidaya o iskhilaafsan walihaada baa rasuulku munaafiqaad uu ku sheegay ijmaacana culimada isku waafaqsan weeyaan macnaheedu inuu xaaraan yihi haddaba tabarujku wuxuu leeyahay noocyo iyo muuqaalo kala duwan watabaruju yakunu biumuurin minha tabarujku wuxuu ku yimaadaa arrimo waxaa ka mid a arrimaha kow khalcu lxijaab inay gabadhu xijaabkiiba iska dhigto guribay iska dhex joogtaa laakiin rag ajanabi kaaba iska dhex saqaafaysa iska dhex qaadaysa waa dee tabaruj ama dabaday u baxaysa iyadoon jilbaabkii shuruudda aynu soo sheegnay lahaa aan xidhnayn wa idhaaru lmarati shay-an min badaniha waxaa kaloo tabaruja gabadha inay muujiso shay ka mida badankeeda tusaalahaan lugihii baa muuqda ama gacmihii baa waxa weeyaan kafaynka in ka badani ay ka muuqataa ama timaheedii bay halkaa masarka hoostiisa kasoo muujinaysa soo laalaadinaysaa amaama arijaali ilajaanibi canha ragga ajanabiga kaa hortooday muujinaysaa shay jidhkeedii ka mid waa tabaruj an tubdiya inay muujiso shay-an shay shaygaasoo min ziinatiha ka mida quruxdeedii almuktasaba oo wejigeeda dee gabadhu si raajixa ah niqaabku waajib ma aha waa si fiican yihi laakiin iyadoo wejiga dee indha kuul marsatay ama wax kale oo dee laysku qurxiyo marsatay inay baxda uma banaama rag ajanabiya ay qaabisho tabarujkay ka mid tahay wa yakuunu wuxuu ku xaasilaa tabarujku bitahani lmara isjejabinta gabadhu ay isjejabisay isqalqaloociso fii mishyatihaa qaabkay u soconayso marka laga hadlayo wa takasuriha amaama arijaali alajaanibi canha tabarujka xataa socodka ayuu galaa haddii gacmaheedii markaa ay weedhaafiso amaba dee si isqalqaloocin ay ku jirta ay u socoto iyaduna waa nooc tabarujkii ka mid a waxaa ka mid ah adarbu bilarjul lugihii in dhulka lagu dhufto liyuclama maa tukfi min aziina si loo ogaado waxay qarinayso ee quruxa ama gacmihiiba tusaaleaan shuuliyaal baa gacmaha ugu jiro marba saasay odhanaysaa si ay isu garaacaan oo loo ogaado annaha laabisatu aswaarin ama lugaha bay ku xidhan tahay oo khalaaqil waxa la yidhaha baa jiray oo dee xuliya ka mida dumarku lugaha ku xidhan jireen waddankeenna waxaan umalaya inaanay ka jirin haday jirtana malaa waa yarta marka lugta hadday saa dhulka ugu dhufato sanqadhii la maqlayo quruxda ay xidhanta iyaduna waa tabaruj walaa yadribna biarjulihina liyuclama maa yukfiina min ziinatihina waa hadalkii ilaahay yaani lugahooda dhulka ku dhufan si loo ogaado waxay qarinayaan ziinahooda ka mid a waxaa taa la mida kabahan dhulka garaacaya sanqadha samaynaya qodh qaac waxaa sanqadha noocaasa samaynaya dahabkii ay xidhnayd baa la yihi dhulka ku dhufanin lugta si aan sanqadhiisa loo maqal kuwan iyadoon lugba dhul ku dhufan socodkeeda caadigaabay sanqadh samaynayaan soo ma marka kuwaana gabadhu inay xidhataa ma banaana kaba kaba iska degan oo socodkeedu inuu noqdo mid miisaaman mutawaasina oo inay si qalqalocdo u socoto aan sabab ugu noqon dhulkana aan sanqadh samaynayn waa inay gabadha muslimadii xidhato alkhuduucu bilqowl baa ka mida tabarujka inay gabadhu ku hadasho hadal aada u dabacsan oo almulaayana bilkalaam iyo dabcinta iyo jilcinta hadalka jilcisa markay ragga la hadlayso dumarkii rasuulka sooma garanaysaan khayrkooda iyo fadligooda ilaahay muxuu ku yihi falaa takhdacna bilqowl fayamaca fayamaca aladii fii qalbihi marad waa arrin markaa xanuun qalbi uu ka dhalanayo alkhuduucu bilqowl ha baalka telefoonka la yidhaahdo ayaana maanta fitnada aada u xambaarsan oo inta meel yar la huluusho oo dadka la iska eego ayaa sida la doono loo hadlaya ilaahayna la yskama eegayo wattaquu llaha yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsi waaxida wakhalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا إلى يوم الذي كسر رأيه وحالك إن الله السعودة ونهاليس قفكو markuu dadka ka qarsoomo inuu ilaahay ilaabo oo dembiga markaa aanu ka xishoon oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu laa aclamana aqwaama min ummatii yaأtuuna ywma alqiyaamati bxasanaati amhaala jibaali tihaama waxaan ogahay buuri rasuulku dad ummadayda ka midoo maalinta qiyaame la shir iman doona xasanaad aada u waaweyn xasanaatin biid weliba cadcad oo qurux badan oo xagga weynidana buuraha tihaama waa silsilada markaa golis ee badda cas dhinaceenna dhinaca kale kaga taala waa buura aada u waaweyn buuraha xasanaad laaleeg bay la iman doonaan markaase waxaa laga dhigi doonaa habaan manhuura boor la afuufay oo kale xasanaadkooda sababtu waa maxay cadamu lmuraaqaba markay gooni noqdaan baana ilahay iska eegi jirin anahum ida kanuu khalow anahum kanuu idaa khalow bimaxaarim illaahi intahakuuha wuxuu ilaahay ka xaaraantimey markay cidlo ka helaan ayaanay u aaba yeeli jirin sida xalaashoo kale ay u samayn jireen waxaa ka mid a tabarujka alikhtilaatu birijaal gabadhii inay ragga ajanabiga ka dhex gasho wa mulaamasatu abdaani rijaal oo ragga jirkooda ay taabato maxay ku taabanaysaa bilmusaaxafa bilmusa bilmusaafaxa inay gacan qaado ragga ajanabi kaa zawjkeediina maaha raggii maxaarimteedana ka mid maaha gacantay u dhiibaysaa labadii jir baa istaabanaya rasuulku muxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidka طbrani wariya min xadiiثi cqba lan yuطcana calى ra'si axadikum bimikyaطi min xadiid khayru lahu min an tamasa yadhu yada imra'ati laa taxilu lahu midkiin in halkaa maskaxda madaxa mudac lagaga taago muxaad ayaa u dhaanto uga sahlan xagga cadaabka iyo dhibka inay gacantiisu taabato gabadh aan xalaal u ahayn gacanteeda nebi maxamed dadka qaar ba waxay ku odhanayaan maxaa dhibee jira waa laysa salaamayaa nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam waa rasuul lmacsuum ayaa caaisha waxay tidhi maa masat yadu yada imra'atin qat gacantiisu gabadh aan xalaal u ahayn weligeed may taaban xataa dumarka markuu beecada ka qaadayo ragga waa gacan qaadi jiray lakiin dumarka rasuulku calayhi salaatu wasalaam kanat mubaayacatuhuna bilkalaam wuxuu beecada kula geli jiray hadalun afkun buu kaga qaadi jiray musaafaxaduna maanta aada bay u badantay xataa waxyaabaha khiira darada tusinaya cadamu lghayra waxaa ka mid a ninka iyadoo xaaskiisii la socoto inuu nin kale iska gacan qaadayo ama inantiisii buu nin kale gacan qaadaya isna wuu arkaya ayna alghayra hada nooc min addiyaasa watazaxum fi lmaraakibi walmamaraat waxaa ikhtilaatka ka mid a in la isku cidhiidhiyo gaadiidka basaskeena dee waad aragteen xaalkoodu siduu yahay halkan nin baa fadhiya halkanaa bannaan halkanna nin baa fadhiya halkii labada nin udhexaysay bannaanayd bay inantii iska soo fadhiisanaysa iyadoo helaysa meel bannaanay fadhiisto ama odhan karta dhinac isu raaca dhibna dadka uma arkaan cali bin abi aalib wuxuu yidhi alaa tagaaruun fa inahu laa khayra man laa yagaar war miyaydaan hinaasan lahayn buu khayr ma lahaa qof aan xumaanta aan ka hinaasin markaasa waxa maxaa dhacay wuxuu hi inii ra'aytu nisaaa kuna yuzaaximna alculuuja fi laswaaq waxaan arkay dumarkiina oo raggaa gaalada ee cajamta ah alcaajim suuqyada markay marayaan yana suuqyada ay isku cidhiidhayaan oo inay isku dhacaan ama jidhkoodu istaabto ay dhacayso marka maxaa khayradii iyo hinaasihii ragga oo idinka qaaday maxaa dumarkiina arrintaa uga celin weyday marka waynu ishabayn karnaa de xataa baska yana wadamada carabta anigu aan arkay dumarku xaalkooda diineed siduu doonayaba ha noqdo laakiin muuqaalkooda guud xishood iyo xishma ayaa ka muuqata baska markay soo fuusho yana markiiba horta raggaa odhanaya gabadha meel u baneeya iyaduna haddii aan taasi aanay dhicin low samaxta yani halka aan fadhiiste halkaa ragga agtooda tag marka nidaamkaas inaga aada buu inooga maqan yahy xagga isdhexgalkii wada dhaqanka ragga iyo dumarka carab kama nihin waxaynu nahay acaajim afaariqa mia bilmia boqol kiiba boqol sida afaariqadu u dhaqmaan ayuun baynu u dhaqanaa un inagoon idhaahna carab baynu nahay xataa marka xajka la tago saasay isudhe sida afaariqada kale isu dhex qaadayaan bay soomaaliduna isu dhex qaadaan waayo qodobka shanaad ee darsigeenna qaraaru lmar'ati fii beytiha caziimatun sharciya gabadhu gurigeeda inay ku nagaataa waa waajib sharciya wa khuruujuhaa minhu ruksa inay ka baxda gurigana waa arrin loo rukseeyey marka labada teeba asala inay gabadhu guri fadhi noqoto inay dabadmeer noqoto inay guri fadhi noqoto asala dabadda goormay u bixi kartaa markay xaaja keento waqarna fii buyuutikunna waa hadalkii ilaahay dumarow guryihiina ku nagaada laga bilaabo dumarkii rasuulka calayh isalaatu wasalaam rasuulkuna wuxuu yihi ina allaha adina lakuna an takhrujna lixawaa'ijikuna rawahu lbukhaari ilahay wuxuu idiin fasaxay dumarow inaad dantiina iyo baahidiina u baxdaan bas bilaa xaaja wax dabadda kaga xidhan iyadoo aanay jirin inay gabadhu gurigeeda ka baxdo dabadda ay u baxdaa waa taa aayadda qur-aankii ay diiday ruqsada waxaa hi tuqadaru biqadarihaa ruqsadaa waxaa lagu qadarayaa lagu xadaynayaa intay leegtay oo bimacnaa la yskama fidsanayo o la yskama ballaarhsanaye baahidaasi inta ay ku gudmayso ee gabadha ay ugu fulayso ayuunbaa looga ogolaya bixitaan hadday cilmi u baxaysa inay gurigii dhexdiisii ka helahayn ama daniba waxay ku kaliftay inay shaqayso guriga dabadiisa ay ka shaqayso yacanaa xasab alxaaja waa in lagu qadaro wa fii halaati aayaatin min kitaab illah saddex aayadood oo kitaabka ilaahay ka mida najidu lbuyuuta mudaafatan ila annisaa waxaan saddexda aayadood ka helaynaa ama ku arkaynaa guryaha oo loo idaafeeyey oo loo tiiriyey dumarka haddana dumarku ma laha guryaha macaana buyuuta lilrijaali walawliyaa iyagoo guryaha ay iska leeyihiin raggu raggii dumarkaasi u dhexeen ama raggii dumarka mas-uulka ka ahaa ayaa haddana guryihii waxaa loo tiiriyey oo loo sheegay dumarkii waa saddex aayadood wa fii hada tanbihun ilaa luzuumihina lisakan arrintaasina xikmad xeel dheer iyo balaaqa qur'aaniya bay xambaarsan tahay oo ah in dumarkii lagu baraarujinayo inay guriga laazimaan sidaasay sharaftooda ku jirta halkaa malikaat yacanaa boqorado inay halkaasi ay ku noqdaan saddexdaa aayadoodna qur-aanka ka soo baada insha allah saddexdaa aayadood ee guryaha loo idaafeeyey dumarka mid waad maqasheen waqarna fii buyuutikunna dumarka rasuulku guryaha may lahayn iyagu soo maaha rasuulka calayh isalatu salaam lahaa oo dhistay haddana guryagaa loo idaafiyey labada aayadooda kalena kusoo dara insha allah waaye qodobka lixaad oo bixifdi hada اlasli tataxaqaqu lmaqasid sharciyaة اlaatiya ilaalinta asalkan la ilaaliya asalkaa ah inay waajibtay dumarkii inay guriga joogaan xaajo awgeeduna ay uga baxaan asalkaa ilaalintiisa waxaa ku xaqiiqoobaya oo ku xaasilaya ujeedooyin ay shareecadu asalkaa ka lahayd ila loogama jeedo dumarkii in la xidho jeel guriga looga dhigo maqsad buu ilaahay ka leeyahy waxba xidhistooda ilahay ku fali maayo waxaa ka mida maqaasida sharciga ee asalkaa ku xaqiiqoobaysa muraacaatu maa qadat bihi lfitra ilaalin la ilaaliyo waxa ay xukumtay fitradu abuurka iyo dareenka ilaahay dadka u geliyay wa shircatu rabbi alcaalamiin iyo shareecada caalamiinta rabbigood waa min qismatin caadila bayna cibaadih qaybin cadaalad ku dhisanoo ilaahay addoomihiisa uu qaybiyey waxyaabaha qaarkood waa maxay qaybintaasi min ana camala almar'a daakhila albeyt taasoo ah gabadha shaqadeedu inay tahay guriga dhexdiisa wa camalu rajuli khaarijahu isagaa la saaray waxalaale wixii guriga dabadiisa looga baahnaa iyadiina guriga ka shaqey baa la yidhi fa fii xifdi hada alasli asalkaa ah qaraaru lmar'ati fii beytiha caziimatu sharciya wakhuruujuha minhu ruksa ilaalintiisa waxaa ku jirta taxqiiqu liimaani bilfawaariqi bayna alrajuli waalmar'a in la xaqiijiyo rumaynta ay waajib tahay in la rumeeyo waxyaabo u dhexeeyo rag iyo dumar ku kala duwan yihiin hadila rag iyo dumarka waxba kuma kala duwano oo waa siman yihiin hada kufr hada aladi kafara bihi ra-iisu somaal in la dhaha rag iyo dumarku waa siman yihiin waxba kuma kala duwana waa kufr walaysa adakaru kal untha ilaahay baa qur-aanka ku yidhi labka iyo dhadigu isku mid maaha waxyaabana waa wadaagaan oo xebanaha ku kala duwan yihin waa in taa la rumeeyo taa rumaynteeday ka mid tahay inuu ilaahay sidaa shaqada ugu qaybiyena in la rumeeyo qaraaru marati fii beytiha yagsibuhaa alwaqta gabadhu gurigeeda inay ku nagaataa waxay dhaxashiinaysaa wakti ay u hesho liadaa'i wadiifatiha fi lbeyt shaqadii gurigeeda ama shaqadeedii guriga dhexdiisa inay gudato zawjatan xaas ha noqoto wa umman hooye ha noqoto waraaciyatan libeyti zawjiha yani ha noqoto mid guriga ninkeeda mas-uulka oo ilaalisa wafaan bixuquuqi ha noqoto xaqiisii inay guddo ninkii dabadiibuu ku maqan yahay waa soo hawshooday waa soo shaqeeyey gurigii oo dee wax ku diyaarsan yihiin uu ku nastaa waa inuu yimaado haddii laakiin mar la wada baxo marna lasoo wada hoydo xuquuqdaasaa dayacmaysa watarbiyatu ajyaali lmustaqbal fii madrasatihim aluulaa wa almanzil iyo tarbiyadaynta jiilalkii mustaqbalka oo lagu tarbiyaday madrasada koowaad oo ah guriga waxaasoo dhan baa gabadha guriga inay joogto laga helaya haddii la waayo ninkiibaa dayacmaya oo iyadiibaa dayacmaysa oo caruurtiibaa dayacmaya oo gurigiibaa dayacmaya marka maxay noqonaysa burbur bulshada ku dhacayoo guriga kaga bilaabmay deetana sidaa ugu fida min beytin ilaa beyt ilaa guryahoo dham ay noqdaan mudamara caruurtii yaryaraydna ay noqdaan raggii kuwo xuquuqdooda dayacan tahay caruurtiina kuwo tarbiyad waaye waxaa kaloo ku jira arrintaa xifdu karaamati lmara wa cifatiha wa siyaanatuha wa xifdu kayaani lmujtamac wa tamaasukihi wa tacaawunihi wa ibcaadu can asbaabi radiila gabadha karaamadeediibaa ku ilaashma ku xifdismaysa arrintaa dhowrsoonideedii mujtamaca jiritaankiisii kayaan mujtamac ayaa arrintaasi ku jira iyo mujtamaca tamaasugiisii isku xidhnaanshihiisii iyo iskaashigiisii laba qof oo iskaashanayo midna dabadda wixii looga baahnaa uu keenayo midna gurigii uu ka shaqaynayo asbaabtii markaa radiilada xumaanta oo dhan ayay taasi bulshada ka fogeynaysaa waayo tacabad allahu nisaءa almu'miniina biltizaami bililtizaami bilxijaab ilahay wuxuu ku addoonsaday dumarka muuminiinta inay xijaabka xidhaan wa irtidaa'i ljilbaab tacabudan cibaadaysi waa inay u xidhaan oo horta waa inay fahmaan dumarkeennu iyo dumarka muuminiinta oo dhami inuu yahay jilbaabkani cibaado salaadoo kale ah sida salaaddu cibaado u tahay jilbaabkan xidhashadiisuna waa cibaado dookh loo eegi maayo gabadhu maaha inay tidhaahdo aniga dookhayga maaha inaan jilbaab xidho ama anigu kama helo laa salaadda miyaad tidhahdo dookhayga maaha inaan tukado ama anigu inaan tukado kama helo dee qofka sidaali waa qof aan muumin aan ahayn marka kanna waa sidaasoo kale oo ama ha kula qurux badnaado dookhaaga ha noqdo ama ha kula fool xumaado waa inaad fahamto inuu yahay shay ilaahay kugu addoonsadayoo ilaahay aada ku adeecayso o aada ku raali gelinayso oo aada doonayso aakhiro inaad ku badbaado marka cibaadaysi awgii waa inay gabadha u xidhato wartidaa tacabad allahu nisaء almuminiin bililtizaami bاlxijaab wairtidaa'i اljilbaabi tacabuda yuthaabu calaa ficli haddii ay markaa samayso ay xidhato ajar baa laga siinaya yucaaqabu calaa tarki haddii dee ay ka tagtana waa shay lagu ciqaabayo walihada kana hatkuhu min alkabaa'ir اlmuubiqaat walihada baa bixintiisu iyo dhigistiisu ay ka mid tahay dembiyada weyn oo xalaaga facala nisaءi اlmu'minaat alistijaabaةu lamri اllahi bililtizaami bima faradahu allahu calayhina min alxijaabi walsitri walcifati walxayaai taacatan lilahi tacaala waxaa dumarka muuminaadka dushooda ah inay ajiibaan amarka ilaahay ilahay baa hi ya ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum noloshii wanaagsanayd baa ku jirta adduunya aakhiraba in yeedhmada ilaahay si fiican looga jawaabo istijaabadaasoo ku imanaysa inay isa saaraan wuxuu ilaahay ku faral yeelay bililtizaami bima farada allahu calayhina waa xijaabkii is-asturitaankii dhowrsoonidii xishoodkii intaaba iyagoo u samaynaya طاacata lilahi tacaala laa riyaaan walaa sumca cidna isma tusayaan cidna isma maqashiinayaan ilaahay bay ku adeecayaan marka jilbaabku wuxuu leeyahay faa-iidooyin badan oo iyadoo gabadhu ilaahay ku caabudaysa oo ilaahay ugu dhowaanaysa haddana yanaa ku dhiiri gelin kara gabadha qofka bani aadamka shayga wuxuu ka helaya marka loo sheego aada buu ugu dhiiradaa inta ka hadhay waxa weeyaan muxaadaradan oo ah waxa weeyaan fadaa'ilu alxijaab wa qabaa'ixu atabaruj in sha allah waxaan raacin doonaa darsiga ama muxaadarada berri wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi waslama tasliima kasiira